taasna suurtagal inay suubsadaan xafiisiyo ka shaqeeyaan maamul iyo guse oo ciidna carabkan adkaay in maamulkii hore usu ku dhaxalna meel ka shaqeeyey waldukumiintiee dhegeystayaal barnaamijka ka dheegan doontaan hoobaale era wasiir ku-xigeenka walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane jabriil owsiina ku hadala doono walbarashada ku jarta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka ka dheegi doontaan dhegeystayaal may baa kaloo dheegi doontaan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya master jawaariye usiino dignin indiri xubno ku mid ee golo shacabka kureed markii geeka kolfadhigii baarlamaanka oo furumo lahay iidda kureed siyo fasaxanka beheng markii hanis nagadeen kureed kooramlaan kaasooyo ku kudooda lahaayeen dhiibowkii dowladda federaalk iyo dhiibtii cabdikariin sheekh muuse qalbi dhaga dhegeystayaal barnaamijka kulanka warsan yaa ka dheegi doontaan mayba kaloo ka dheegi doontaan lixdun dhalinyaro soomaaliyeed oo xukunna kuridii warbaahinta hindiini ee faafiyay barnaamijka kulanka warsan iyo dhegeystayaal uu nimaadan siin kaayna barnaamijka maybaha saaray waana hasiina dareerii doone anoo dalmaray dhiniga sanaada migsarkana mayba oo caawiyi doone maxamed xuseen faliir biike barnaamijka bandhigka kulanka warsan naqasho fayle dhegensadayaal qodobka ankoorooy ee barnaamijka kulanka warsanha ka qaadaan uu nimaadu mayba ankooreye guddoomiyaha golaha malaaqyada gobolka bakool cali aadan weere ayaa in sheegay idaacadda warsan in meel fayle usu marohay dhisowkii maamulka degmada xudur ee gobolka bakool maybaana intaas ka daray in guddoomiyaha shirkun muddadii usa dareeriyo qobdeen hoolo eedan fayle isla marhaantaasna geeka usa bilawday wejigii lamaad ee shirkiya oo odayaalkana gudagaleen hanaankii awood dhiibsiga beeloo degan xudur si saami dhiibsiga xubnoo golo deegaanka labaatan iyo toddobaada ku kooban si siban anka dhiibsada lahaayeen guddoomiyaha golaha malaaqyada aliyow eedan weer oo idaacadda warsan inka waramaayay barnaamijkii mayba erey
waliba marohayna horta markii hore waliba leeray deegaanka lukudhufe iyadoo maamul mayilikufadaw maamulkii lamayi hatana maaringa dadkii meelodhan meelodhan maaringa malaayadooda fidheekii mara maaringa lakadudoodi marki jembal wafeli ini maamul dusolskabgorari hatukor wali lakajaray kala fadhin iyo maaringa intoe lakajari damanaari la furi hooleydan dareerki marka adukujarta dabyaro maalinga kastoo maalinga iyo hakindiiran hakindiiran aagulyaninka darkan waana dabinaskorkamle iya jareen dadka kale maalinga saasaanka sooti maalinga howlgalkaasa soodi hatana maalinga meelfayle marohayka marjarti walyariski kalaafay maalinga anaa maalinga elgidin amaleyka kalaysandi amaleyka ati haddii hati walyarna qaadada maalinga hadhowlanka walaay xildhibaanadan ergidangaadka saabsanaa u dooneen eri abaaranti aynan injarne welwelba saafantiyo sidii otan eri kasay waa goladii markun seminaarkii oo sinfurnay meege dareeri
goosgoos angama duhataw maalin duhataw yahay maadaama oo maaringe maalintii seminaaranka jarineena maaringe lakajari warbiini iyo walashaalkaalaw ama kalaafasanhaa liibiraayingalana rawn hasabahana indi kalena soodoon badanay marwalilasidaay dadkutirada gaar oo maaringa ilaa labaatan shan ufe oo malaagida sagaali jeed matilow iyo mal ergidii dhanla lakuba maw ergida marna walfasahay marna maaringa wala hareyay tamanaarka siina maaringa saasaan dareeri atigi dambi damboytogta mara wali buaha awood dhiibtiga hata la bilaawahay kasay ha markuu siminaarkii dhamaadii weli lungudubey wijigii lamaad ee awood qiibsiga
ha wijigii lamaado awood qiibsigaan bedeli kaasa hata la galohay oo geekalsuuli shirkaasaaska furmi maadaama shirkaasaaska furmi oo dadleeri maaringa awood qiibsigeeda kale siiba malaagadii oo maaringa sagaali sideedkan bilowga maamulka la dhamahay dhasafasiyeela fade marka hore sida fingal sida kuwareejiyaan hadis maru ay tag moyshii maarin helansangatabamule sina dhoorasaataganane waayahay siminaarka eh, inta badan maylaka baradaay oo odayaalka ku qiib galaayeen
mayrka barada haysado oo walan dhisaw heerarka oo maarin walaka tasuurka oo meeluku jara heerarka oo meeluku jara meelolaha ku diri dadka marka jamaniinkooyidoona langmi maarin oo isbarasho laku bilaawi ilaa amankan maarin wali weli maarin samanaarkan gabgabowbadi taasalik weli samanaarkana maarin ko antooyin haynahay maarin taasaan sooy waayahay odayaalkun oo meelo iniska kooy ergin badan yihiin amise odayaalkii dhaqankood
odayaalka dhaqanka yaan badan mansoorgiib odayaalka dhaqanka reer welba lakusheenya jiran hatana reer welba odayaal dhaqameed oo madi banaanka baxeen oo ferada madaadla fadaayinka derna damadoomahayen oo maarin dadka dhambaka jareen reedla hakukadari oo ergooda iyoona hakukalen maadaama odayaalkii maarin hordhiga ay kaaslagaden reer welba lanki mas-uulin kasareyahay lahakukubdi oo saale kuli labaatan iyo shanta qof ana kii sheegow intii maarin hudurbal kukumaaye hatana dadkii kalena gudoomaha iyo dadkii sheebkahay kale hatana tiro lakusheeni kalagana boqol konton qofood boqol konton qoas qofood yaa maarin dhowr maalmood samanaaran furi hatana maarin tala maysoote ini maarin awooddiisigi la bilaaw shirka kale awooddiisiga geeka furmi inta kale markalaad raadeewiyo mar maarin oo dadlahaaki ergooda dhaynika kusi jeri horaa waayahay labaatan iyo shanta qof boqol iyo kontonka gooni ku eyina
kontonka gooli kuyin maaringa nimankii oo maaringa hoolweden aanakaweeliyu dadki maaringa oo haayu dadka maaringa wargaarsintii hay dhatanka jariyu guddiga qabangaabada leere taasa marka malaag welbiyaasaka jari meel welba lankolkuseenyakaaskanagden waaya inti shirkun dareeriya oo barnaamijkun dhismaha dawladda hoose ee degmada xudur lahafuri kureeda guddigun hasku mirteng maa siongnagadaan guddi oo oo abaabulaaw qaabkii oo landhisifadii maamulka degmada badlaawkiba maarin ayaa yoolka mari hal maalmood mid yoolka mari oo lalashiri iyo markajembe dadweynaha kale lanweeri ergooyinkan taasireelsinkufadaleeri nimankii oo walileeyiina niman andhahooy nimanka maaringa oo webtiga socdo maaringa oo walaa dhismada socda wasiirada iyo olay maarimaa gudoomiya arrimaha gudaha iyo nimankaas oo koonfur galbeed marka nimankaasa maarin dadyoyuna hariirlaho maarin iyo hariiraw kabacdina ergooyinkii dadweynaha wada sheego farmiintiyo qaadan ku sheenow iyoona lakashi suubiyaayan oo dadkii hakutabeela ka lidaayan waana saadlaka kulaysaadlaka aaminsaasaasolifa kadhajarow guddiga gabangaabada leere wala indhohoyana dadweynaha oo ka nool degmada hudur iyo ma indhohoyana maarin dadka oo irgida socdo maarin oo weftiga ya markun labaatan iyo shantun qof waliba waa dad indhaxooyo boqol iyo kontonka oday wasaaradda arrimaha gudaha iyo bulshada reer xudur
ha lamadaasa indhahoyan wasaaradda arrimaha gudaha iyo olayma indhahoyan maarinka iyo dadweynihii oo irgida lahkulufadi yaa indhahoyan meel welba lankomalaade lahkukobadiyu ilan sidaada wulda malaa guudo hal qof elkatoosamale meel welba nin qoflaha kukaado hayki marka saas daraajiheesaasa weele waliba marko hata waraysigu inta ka jarni in sheegday ini khilaaf xalinba ka mashquulsanaay tay may walaal iska khilaafi
ha khilaafka waliba wali marko lamfahmay dadka ereene ergidan maaringa wali ka saabsantaa lanki laalaba lehela tumanlasi lanki lilasi lanki labaatan lasi lan kontonlasi lan kontonlasi yacni lan welba dhamaantay wali ka koobantaa ka guri jare ergidaas oo maaringa tirada le tiri walbo ergidaase shanlaga qofkiya doorada korta xildhibaanka iyo qofka doorada koran hadda walaasaase lam welba madan wala sharay maalinga amaada dadkan walbalakinsii doogna tiradan kiyaraadaka lam walaagasa ku sharay lam walaagasa ku horay anin iskusayno maalinga oo ergidana gaarka egta oo maalinga xildhibaanka namarka jambala deeri doon oo madaxweyne kooya oo wasiiri kooyan oo xildhibaano kooyan kabacdilay maalinga oo daabaka galaw hadi konton oo kooyta ergiyara hele mase ergidaas kulasaylisya badan warkaas ee ahayoon wal kuhalli imaaringe wal kulijiin markun khilaafkaas jare ini isu sababi ini dadku mid eh, dadkii ku dhiib galaayo eh, barnaamijkun dhismaha dawladda hoose oo oo odayaalkunka jareen oo shirku ku orooday ku bahi jareena
maya namunkoo yar maaringe aangan hadaayidkii sheegaye oo u fooroone maaringe hahisaabtamaane ee dad jagooyin uu taayoo jare jagooyinkaasaa ka saabtamaan eriguma dad kala isgadhatoku jarmee dadunu hata ragaane maaringe jagooyinkaasaa fiiriyaan ee lanlang dawladda koonfur galbeedka jaro jare lan dawladda federaalka ka jaro jare ee raagaan ku saabtamaan eray walatir habtee ku teegina lahayn oo maaringe heelina liskuedada iyoonu kooidoo ereen walaagaan kumahay kalaafasi ku teegi beelatisaasa mogunkelamale waayahay awood dhiibsiga lan gudubiyay ertigeekana shirjii furumi markun awood dhiibsigun may buwaaya ka alay dhaabkii oo laan xulufadii ee xildhibaanadia mise weliba jare ee dhismihii guddiyadii oo qabanqaabada doorashada soo biilahaya may nin sharax ba awood dhiibsigun maya taas walibu ah maaringa mee walkala mee dhaabkala mee ee xildhibaanadii toddobiyi labaatanka hay oo gobolka lanjeeni degmada lanjeeni oo degmooyinkan iyadhan maaringa dadladhanyi meesha lakadhasi la fadaay godaha deegaanka ee ee marka deegaankii sidahay dadki lukudhinku fadi labaatii todobadii sidii langiibsada fadi yaa timiisi lahasaari Ha.
wali hatee taas labaatii todobadii ina lagiibsado hatee hatee lakatalga waayahay beelo degaayan deegaanka oo ku koobanta degmada xudur tiradiioo meegeedeenaas oo iibsado doonta labaatan iyo toddobaadun nagada doonaan golaha deegaanka tirada oo labaatii todobadanka qaado doonto waliba taa tuman qadiidu tuman meedadu Mhm, ee beelogaasoo wada degaan tumankee mhm, iyoo maaringa yaagisaalguursado doonan mhm, ee iyoo maaringa hedin doonan mhm, iyoo talado doonan mhm, iyo haddii walaahay ku usaadaataa nin halanagray mhm, sida arrimaha gudaha mhm, i hayjin maaringa owgada oo kale halanagre mhm, dadna maaringa soo qaabkaisikali malku tabow mhm.
war wadatajiraas kasoogow waayahay hoobu una waraysigii kaana eh, dhiibojiyey dambi una ka jarna su-aalaha taana fadaw kuweydii weliba waa nidaamkan oo dhismo dawlado hoose intii seminaarkana dareeray mm, kolley macalimiin oo khabiir khubaro ee casharo sadasiyaasha oo nidaamka dawlad wanaage markay inkuur galeen casharadii isan qaadateen iyo qaabka hata walka dareeraan islataa dhismooyinkan dawladda hoose oo degmooyinka lahaa ku dhisaa maamul goboleedyada eh, sidii ooba manaafacaada in leeyihiin bulshada maadaama hata ku hor un ku jarana deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
aa walnin sheegi maaringa mid degmooyinka kale labaatii koob leyin oo aan leyin maaringa labaatii todoba oo meelwelba oo goboleena saada ka dhisa doon oo degmada reataladasaaib ogani dembooyidoon yana nin sheegi marka waliba waa nin maaringaasli arrintan soo kalaylika dhamaysado yajarta walaata kalaafeo ku sheeginimale haddii ilaahay roon wala dembooyna dadaalana taasa kaafayneed inka dambooyinkii malaag eh, wakto qorshaysan oo wasaaradii isin iska ogdina jara ini haka gabagabooba ama haka dhamaada dhismaha eh, maamulka degmada xudur
keenadma
wakti inka dambooyin oo cayiman ya jare oo iska ogdinaysin iyo wasaaradda ini laha ka dhamaaye eh, dhisowka maamulka degmada xudur
mayayo nidaa dhamay degdega tamaalin dukuana dilan dhamayo dhamaada fadhi hatana waliba dadkoo jibeene nis fududka dhamaata inti kolniga ku dhamaadasaniyo hati dad oo meelin kujeedi mee dadoo eed maaringa dadka raalijay weyjiohay oo degin weyjiohay oo maaringa masaa weyjiohay oo halin weyjiohay hata meeli kalaab kujere dadunkeegoa gabagaas nimankaas mahaliidanaunaneerohay eriyeniinisalubahayu sidi walandooro fariin sidana baray oo una maaringa semanaarka bangalmiyu walkasoyaba qoraagiin walna si balaan walika jari kor walnin sheegi migibalaylu fada walnin sheegi ani hata xildhibaanadu fada balaandania wiibal walnin sheegi irgid walayakilasi walnin sheegi walwalb walnin sheegi maaringa semanaarka kufaaidaysinaydaasew
eedi eedi aan mahadsanyi kaasna may bahaayay guddoomiyaha golaha maraaqyada gobolka bakoole cali aadan wiir oo un warramayay barnaamijka kulanka warsan
A lovely silky take as well from Juan Mata. And now Rashford.
Now Fosu Mensah. And in goes Martial! And Manchester United lead at Old Trafford.
Suez بيتزا and Prost.
sidee umay saciid mukeefkii sacuudiya sitamaanko ha ka raaxaysatay foolba suuradahan istartay Saudi masana suubinay abayo sirifada iyo helay.
sirqabo bunga sahansatay arrintan masahalana sidaada sheegdayo sirqowa bunga sahansadii suweesaa baraday filintijeerka suwees iyo la saaxiibay fehmooda i farxadaawa ku ka sii ini fareen dhalanagati filantijeerka suwaysa sifuwel biraashiin nafaqo saamaynka lee suweysa lankaseede boroosti isi biisaha gobay jeekayshen jibsaha dhiib shuweermaha duub eegbeegar isi jikambeegar isi barta lankaseedow suwaysa biza and brost kubishiin i kafay kuleel i gabow cabitaan qudar shiidan biyolo tisayseeke jilaato tiktok icekrem axsan icekrem suwaysan kasew
maxay tahay barwaaqo cuntadan balaa hilibka ah meesha aad joogto waa baydhabo barqadii baa lagu kala tagaa hilibka miyaysan jirin meeyey dooradiiyo kalluunkiiyo meeyey baydhabo bad ma lahan awaaba iga saxan tahay magaaladan bad ma lahan laakiin bilgrim meeyi bilgrim waate bilgrim waa baarta suweys oo laga helo dhammaan noocyada kalluunka malaa yumbi jeedar tartabo yumbi fajeete oo duban doore leges cajar eh dooro kun bad eh kun i boqol garam i lama kun garam saliid quba iyo hilibshe malaayigo kiilo kiilada eh miisaan jedhi ama gaasirey
miisaan maabmayka i baro mishiinga dhaka abare kilograam iyo madibaha saaro wal minid anunku gohaan luulan malaaya ami kootiye lete baariyo ogaawo bilgrim haddii aad roogda taxta
dhegeystayaal weli mayba ka gudi jirnay dhiibagood hore ee barnaamijkaana kulanka warsan qodobka kale hataa qaadaanna mayba nagaday gudoomiyaha degmada buurhakaba yasheegi ini biilaangiya ku jarta degmada buurhakaba isla markaasna maamulyey muddadii koobanayt ee lamaada bilood ee isu ku jari degmada buurhakaba isu suubsidii xafiisiyo maamulyo ka shaqeeyaan hataba waa ku axmed ibraahim nuur oon waramaayay idaacadda warsan
wallaahi runtii walaalkay degmada buurhakabeedii lanfayanta kulay maamulka ahaan lama bilooda roogna ilaahay mahadnasho kule awal degmada maamul humay walaaska dijiray markuu xusaameey maamulada ee walaagay alxamdulilah waltooti magaaladii bulshadii lagu adeegeli iyada waxaan ka qanacay maamulkii horumar manahayna awal insha allah haddaha rinteenta lakasaawiya degmadii lakadara mahay shacabkii macalo ummadii ganacsatadii sha- horumar lakasaaw adeega degmadii lakasuubay hinagatoy dhinigii nadaafada hinagatoy dhinigii oo wacyigelinta oo ururadii bulshada iyo dhalinyarada isboortkii wallaahi runtii waa horumar lakasaawa degmadii lakadareen waayahay mudane guddoomiye muddadii aad koobanayd aad degmada ka sugunaytay hoob intaas oo horumar ayaa soo bidi weliba jaray maamul adag ku horeeyey oo wal ku tabay xog iyo dukumentiyo ah ku tabay howlo qabiyan hayte oo isin dhamaystirteen jartaana oo dhiniga arrimaha bulshada ka saabsan muddadan koobankisin roogdaan runtii ma jirna maamulna documentis niwareeji ma jirna walaalkay runtii waa maamul oo iska oo mahayan oo xafiis hataa marlahayn maamulada maamul oo iska dhadhab daranahaya inayaga xafiiskii kaana furami xafiiskii beriya shaqeehay documentisi walwalba xafiiskii layin barho maamul kala kooy una maamul documentis dhakasaa wareejiyaan naba kala suubinay una dhigay markuna seeni kadib dhagax dhignay ee garoonka midland suubi garoonkii walgeedkaadi walbanaayay qashinjay walaali walgubi insha allah waxtalowna may rajaanayni makiinadayaalkii oo garoonka dhulkii waa suubaaya uni una gudina rajaanadigaahayni waa idan itiraadanaga howlaas oo garoonka cusub lankasuugya oo degmada buuraha kabo ay maamulka ku saaciidohay dhiniga dhaqaalaha والله runtii waxbigeedin inshaa ilaahay tamale ganacsatada degmada walaa canshuura qataani ilaa iyo canshuurtii oo degmada qataalayno hay-adna mana taa ku lahayd ganacsato hadigeeda oo barnaamij kasta walahana taa ku lahayd male laakiin ganacsatii deegaanka iyo wala canshuura ka qaadni canshuurtii walaa ilaah bigeeda hoolkii kuwana garoonka kuwaranba qaabka wada shaqeynta shacabka ka nool degmada buuraha kabo ee dhiniga maamulka wallahi runtii wada shaqeyn lakasawiya ka dhexaysa maamulka iyo shacabka degmada buurakada waayahay degmada laftiya maamulka oo ada hogaamiyaasa wal dakli aruurina isu suubiyaw jaraana si usun kaaba hoolojay isu ku hay degmada wallahi runtii dakliga bigeeda magaalada canshuura oo iska yaftaciilalay sida oo canshuuraadkan suugdahooda iyo magaalada gudaha baaburta le mooya bigeeda dakli kaloo saas magaalahay male runtii unugeysi intaas ka qaadno wadankeena mayniinkin intin wadanka jeeg waran ku qabino walaali dadka dhex xisaabtama oo geega shacabki nagad ini maamulka kaana maamulka shacabka nagad oo maamulka shacabka xisaabtana inuusa nagad oo go-aan kanay wala jira dhibaatooyin biilaange oo deegaanada oo gobolka baay ku jira sida baydhabo oo kale ee, biyo yaraange idlinku awaado ay degmada buuraas oo bulshada ka dhalanayo dhimihii biyo seekooyin runtii biilaante baydhabo hadda maalmaa uneedbawna hadda runtii halbeli dheerada degmada biilaanka jirta idaacado horan aan ka sheegnay degmada buurakaba sida adag war qabta ee riigmale warlay naxayti wartayna mardhawayna oo reedhiminjamaha urti idaacadoona ka sheegay biyo dhinig biyo eedeedanka biiliga biilfuusibiyotiiumaashmanagadahay eeda biilaanka jirta iyo yadda degmada meela ka sheegna bohor iyo waroobi daadiyaalka iyo ini gaari dameeryaalka taxaan sheegna eeda biilaanka jirta waayahay dadka intay biyo ku helaayaan ee ku nool ee degmada dhati ee qooba postuisiyo tunkuneta dadka awoodaana ilan danyaraan badan yihiin ma awoodaan runtii laakiin awoodna may waayo gaari dameera wejiga dahada biya bii kuweydiya waroogi daadinero biika dibanka dhahan sidaheeda iyo lankii eelal oo iska normal yar yar eel gacmeedan walaga jiraan oo magaalada qad alxamdulilah kulli hadii laan ooma dhamadamada laakiin biilaan bahka haya degmadanka jirta jadaana dad bara boqtaale oo oo degmada hadeeri oo tuulooyinka aan ku tabi biilaan maya maya waayahay dhiniga oo ku waranba caafimaadka degmada buurakaba duniada caafimaadka eed yeedandhiigayo isbitaalka ama shaqeeyahay hay-ad ilaa iyo hadda oo maalgelido oo dhaqaale isbitaalka gudahay tamamle dhinaga isbitaalka eedandhiigayo waayahay jadaana wal oo oo- oo xaaladda oo degmada ah kasiyaadi dhowaan ugu dambooy oo adajeelaada fadiinaada warbaahinta la wadaagda siiyo u deegaan dowladda dhexe iyo maamulka gobolka iyo dowlad goboleedkaba runtii magaalada hadee walaha ka ziyaadiyo dhinaga amniga maasha allah boqolkiiba boqol eeda dhinaga amniga danfaylanta dhinaga degmada laakiin dowladda dhehay dowladda koonfur galbeed may ka codsadaan ini biilaantaas degmadaas iyo caafimaadkaas ee cid alla cidleynay kala galan qaado korka inagolana kala qobada dhinaga caafimaadka dhinaga biyaha ka codsadaan dowladda koonfur galbeed oo madaxweynahan sheekh xasan sheekh aadan macala dowladda dhexeta
eediyadii aan mahadsiyiinkaasna may bahaay maxamed ibraahim nuur oo ku hadlaayay xaaladda degmada burakaba
omo nadiif basura abo geeska dhardhigoa isdaarteemaad bas lahaa karti adigoo jadiidka intaalki warti may wala deerey lukudhidhigoa musmama jarmay ma hindhoo ku jirinta dharka kiikeena dhigadayle wah aman hayna maayed masianka nuuren wara oomo nadiifa laka dhigaysan nuuradi wa oma nadiif aasu amay fol aasuwaa hadabalamu kungahaysudee kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinkadar inibal moosiidii way lishaaneeya yeedo lamalama kungaho baakada nusnusjae lishaani lam konton garaama eh lamahaba hoo qaato bisedukun makadaariya sidii baakada lahaanlay hor lamahaba qaato bisedukunay dhiibas makadaariya maabkor qabto ame may dhow ayaa antan wajagalwae hadda hagaade poolana ninkana seehiyey ooman nadiif nabunshi haatow nocshe may aragaw norway ii jarmal ooman nadiifa taalla nugaal ii boosaase naase hablood ii hargeysa oomo nadiifa taal naafashe way aragay nadaafadiya saayidaaha nag aragii ma dhaafaw oomo nadiif oomo nadiif nimco ilaahay dadkahankana seexiyo dhusugii nakranakroobo lakunooga tiinalayka kuweela siiyu oomo nadiifa
haymeelinin kareebo ooma nadiif ini dadka ka dhigda doonaa ka aalay dharka honuuro waayoon isin lasiin haysada haddana qodobka kale ee barnaamijka ha ka qaado doona mayba ku mid ah dogii guddoomiyaha baarlamaanka ee brofesor jawaare iyo geeka oo haataan lafadheedii kuweed kureed markiisu golaha shacabka ha xaadiri waayeen kulankii geeka oo usu madalan haytay ini laku ka hadala dhiibowkii dowladda ee qalbi dhagax guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa sheegay inuusa idin dul qaado doono ini la baajiyo kulamada baarlamaanka soomaaliya ahaana uusa ka tilmaamay inay xasaasi yihiin islamarkaasna xildhibaanada intii oo badan kooyeen xarunta golaha shacabka waana unsuubin wal saxiix eh mayba kaloo sheegay in geeka kulanka baarlamaanka wuxuu xaadireen boqoli afar xildhibaan shiridi jawaari oo warbaahinta loo waadaa in may beeray
aad baan uga xumahay sida maanta ay u dhaqmeen xildhibaanada iyagoo goobjoog ah haddana aan eh, maxdarkii aan saxeexin hadda waxaa fadhida boqol eh, boqol iyo afar sida la ii sheegay boqol iyo soddon iyo sagaal baan u baahneen quorumkii ma hayno saas daraaddeed ah, xildhibaanada goobjooga ah oo aan la saxeexin waxaan la tigsanaynaa insha allah si waafaqsan si waafaqsan qodobka qodobka lix iyo tobnaad faqradii bishanaad maadaama aan saacada adalka ku kordhinay weli aan ka horan soo buuxsamin kulanka lix iyo tobnaad ee golaha shacabka dib aan kasoo sheegi doonaa dib aan udhigi saas daraadeed waa noo xiran yahay maanta
dhifkii iyo wilibo qayladii jawaari walma ku bedelna baarlamaanka boqoli afartii xildhibaanna isku nagadeen jawaarina may sheegay in la xisaabtama doono xildhibaanadii kuma qunaada fidhiga geeka kaasoo usu sheegay in tacadi ka eyi waana inin guudaana xilkii landooradii ahaanaasoo ha xaadireen kulankii geeka qorshiganahay ini shaqooyin eedan badan midhasla ka qobodo waana reedlan bilaawo siiyo fasaxgii iidan galeen kooramkaya sharci ahaan may baa ka furumay kulamada baarlamaanka dad deeraw boqol soddon iyo sagaal xildhibaan hoob yohan xaadirna ma furumow kooramka xataa hoobaa xaadiran boqol soddon iyo siyeed mudana kulanka baarlamaanka baagade sidaas daraaddeena xanti iyo huuhaada xamarku koyti wali intiyoo badan sheegaayana inihaanoo badan oo xildhibaane eh waana golo wasiiradu ka jaraan kulankii geeka kooyan waana ha xaadireen ansaxixina taasna laka sababay inihii eta ajandihii laka dhiibaayay qalbi dhagax oyoo qiib ku hayeen oo ku obsadeen ini baarlamaanka dhetiiska ka fashilamaan markii dooda ku koyta qaabkii landhiibi
daynab how inta kuqoytimay daarudawa hosbitaalnamay daahir adiin intan jeed daarudawa hosbitaal shumay daarudawa hostal leyli leemay foola isbitaal daawo yaal wamay way diin diriko diin lay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinama lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiyey waaye aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry ikan sheybaarka c b c ya meeleg diyaarkinka ee horey indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri eh oo nocyaalkii ingida dambeeyeen eh digtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwena degdeg adanku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka eh dadwiinow horandeera dogongnamo walka dandarooway dadnamana antii adafiyawtuwa ama udurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaal dilaafka dhiihan doonka lafaashay daleelahas lafoofan wal adadeerasamale antii udurka kiin dabargooyna ada isku dabargooyi dareer diigsoy daarudawa hosbital walba ay doosiinka dadaahine daarudawa hosbital isbitaalla ka deegsaday dad badan
lama nuskii barnaamijka kulanka warsan iyo dhegeynsadayaal ka jarnahe wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya master jibriil yaa uu siinu ku warami xaaladda walbarasho ee deegaanadu maybano ah isla warqaadeenna wariyaagaana cabdulaahi nuur aadan jecelow
bismillahi raxmaan raxiim jecelow eedan maasanta degmada qasadhe saadii bogta bay kumid hataa shanta degmo oo gobolkan baay yaa kumid hata muddana degmada keliya oo inta badan go-doonka kajaarta iyo matalan fiiri degmooyinka kale wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleed koonfur galbeed markiiuna aan ku orgalnay waxbarashada degmadaas muddo dheer maybaas kajartay waxbarasho la-aanaa kajartay laba iskool iskuul fatraxmaan raanihi iskuul qase dheer primary raaniha kiyaalen qase dheer primary iskuulkaas dheerow mayl raay ma shaqeeyaan kan fatraxmaanka walyar arday ee ruubeen marka iskuulkaas yaa mayleray wal dhaqdhaqaaqa hiraabka seedayano waqti damba ku tabaayan jireen wasaaradda walbadana iska dayti degmadana maamul oo langudoon degme oo waxbarashada weli maanan soo gelin laakiin wasaaraddii oo katay ka gudi jirtay marka go'doon darti ayaa mayleray walaqowda waay nasiib xumo may dhiiday ini dadmiil unan ku weerni training lanqowadi iyo markii nagadeenga haddana hal qofna ku dili marka saasdartiya walbadan oo dhiniga waxbarashada dhibaateen oo qabsukee jirta go'doonkas jirtis marka degmadaas waxbarashadii eedaan liidata warqabna ka wasaarad ahaan qorshe badan aan soo diray inuu walqabadi doon hobilaayeen mudane wasiir arday badan oo degmada qase dheere dugsiga hoose iyo kan dhexaha ku bahaayan ay jirto baydhabo iyo magaalada muqdisho walbarshaha weydii sidow marka sida laka helo kor dugsi sara maamulka waliba yoo sheegayna in dhulwiin iyo haayaan wasaaraddan iyo ku codsadayaan in dhulkaas dugsi sare laka dhisa sida laka helo kor dugsi sara haddii aadan ii sharaxda
sax waaye degmada may baahan tahay inay dugsi sare hela ardayda oo iskoolka hadowna sheegni iyo iskoolka kalaadiib oo lafur oo arday faylah ku baafadi yaa may baahdaayana dugsi sare inayoo helaan waana saxu lankasta degma arday walba meelisku noole inaysu waxbarashadiisa gaarkee ka hele haddii aada lahayd dugsi sare ama dugsi hoose ama heer jaamacadeed haddii aada lahayd inaysu deegaanjay ka helo marka wasaaraddan aan qorshaysanta in ilan kasi deegaanjay dugsi sare ama dhehe hoose injaysa marka qasa dheere walown haddii niin qorshaysnay ma haysay sidii primaryga horta lakeela lahay oo iskuulaad lama iskuul ilaa saddex iskuul lan keela lahay marka dhinaca waxbarashadii qasax dheeriya eedan legacy maamul oo saxan oo waxbarashadaas ka shaqeeyona makajarna marka ardayda habahaayan kuwarqabna baydhabo kuhayano ilaa xamaran moodahayaan marka insha allahu may kabaana inaynu mardhow istaraatiijiyan suubino hay-adda meerskoroodna kula hadalna inay iskuulaad lakadhesa berdaani iyo kasadheeraba waana dirni may leeraay oo proposalka iskoolka fikrisan lahay marka insha allahu kusugahaynay meerskorood wal alwa nu kula kulowna
mudane meelo hadda gobolka baay ama koonfur galbeed guud ahaan degmooyinka meelo hadda dugsi sare aan lahayna wasaaradda walbarashada adoo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda ee qorshaga kiikinsiinka jarta in dugsi sare laku hirgeliyo intay ku mid ah guud ahaan tumiyo siyeedkan degma markii laku reeba shabeella hoose oo abdo iyo markii laku reeba degmadan buuraskaba oo gobolka baaye iyo baydhabo markii laku reebo cudur oo iyana bakool oo cudur ah inta kale dugsi sare male iskoolaadka dugsi dhexe ilaa hoose iyo keegiin marka kulli dhammaan degmooyinka maynan qorshaysan sidii oo isku maylheraay dugsi sare keeni lahaayeen haddii la waayo oo maylheraay waktiyadan dhow una suurta geliyi waayna may fadaana sidii waagii hore dowladdii dhexe jarajari referal nin lan sameey gobolka bakool intiyo badan dugsi sare xuduran kooyan walaahiba baydhabo agaarja ka xaraynaysan hadda sida buura kaba maasha allah waa iskuul dugsi sare leeyin ilaa lama iskuulo leeyin oo dugsi sare waa ka fidanaati degmadaas laakiin dardaale oo iyana hadda baylaraay bilaaben laakiin from forward deren jarna marka may fadaana in degmooyinka oo dhan dugsi saryo helaan oo maylaraay waajib iyo tiyeglow oo geeka dhagacanta dowladanka jarna iyo maylera qasac dheere sidiila keela fadiyo weyjaain marka iskiira doona degmooyinkaasna maan magacaw doona maamul degmada maamulo doona oo guddoon waxbarasho degmada laga magacaw doona markaasa la helo koro qaabka dhisow iskool dugsi sare waayahay kaas waliba hayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada wasiir jibriil oo in warmaayo eedaa mahadsanti mudane adi mudan
بمحمد بمحمد خطر المحامد يعظم وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر
توششكا بانشيبا بانشيبا توش قمر
تلو كوياي تلو كوياي tuugsagna koynay tali tusaale waladaneng hayda turru kanaysi tooshateedii wantaadka haayeen iyo tabartiyoo laku bahi sidii basalhaan beerka bahoo galay may tooshka baanashiiba toosh iyo baydhabo laha tubi tobanaynay ogaw tooshashka baanashiiba tayo may ka deero tabaroola iyo kii tanaadeba toosashka baanashiiba
welanka neebsaday حسنه وجماله tamara aw way baarteen baahano tinjiraha ingoyba ya aw todoba sahamiina mateeglan gaada korna mugda qoy beerta iinka dirto mugdi mugdi leen gurtoon qoy tooskan qaaday dareerwa haye aw maalidibahan kubana masiibo seekadhii tooshkii alla baabuurkaas naalshaysa nuurahaya ay mudolay beerta iindha sura tartiibaan gurida fadaytan jirtay
foolan bausuntaa maytamara May.
waaka baawarkaad sheegas may walasan afkiina haymayu tuurina widaaykeyo oo hadda leemta kashatamni toosh iibasa unuure aan toosha ahayan tooshish bariime ew baanashiiba leerow fariimo ibeesi yaraan baanashiiba toosh mayka deerow tooshashka baanashiiba maynshal bahayana halwaad hal ibar ihona weliba lamuwaad dhadheer i yaryar i weliba koo in aftiini koo on hayna sidii koofiidahan madagala ilika sugidow mayna aniiska jaraana lama bateriiqaad sadde bateriiqaad oo weliba tayo leh may baka isticmaalase bateriyaryarta oo abuumaroodiga may kaloo sii dheera tuuliyaalka kan rooga dukaan ama dabakaay gadow baahada tooshishka baanashiiba ho ha qobata bartiisa lanka jeeya beeshada tooshishka baabuur laha kingasaari ha bagaatay baaran ma inka weelow belednan ku adeegdihaan bareeska tooshishka le isku bagaatee baakadiisa marqaatan ee tooshashka baanashiiba may baka qoran
dhegeystayaal qodobada kale oo una hasiin dhii doona haatana mayba ku mid ah lixdan dhallinyaro soomaaliyeed oo xukunlaka kariday waddanka hindiya warbaahinta waddanka hindiya iyo qortay ini maxkamad la hateegay lixdan ku mid ah dhallinyaro soomaaliyeed oo dhan haysada fale la xiriiri iniyoo naqadeen shufto badeed waana ka hirin waddanka hindiya dhallinyaradu iyo ku mid ee boqol tumi iyo sideed qof oo dowladda hindiya ka eedaysay iniyoo afduubadeen markab beec mushtari ah sanadkii lamaada kun tumi iyo kowtii dhammaanmay baqiradeen iniyoo galeen dembiyadii laha ka oogi oyo iyin shufto badeed islamaraantaasniyo wazeng buryaal wakhtigiyo markaas qobsadaayeen markabka qaadiga maxkamadda beledka bombay oo laka magacaabow jiisay jagdaad iyo mayba sheegay in lihidun ku mid ah eedaysaniyaalka laku xukumi min toddoba sano oo xarag ah isla markaasna reed lahanka naga doona waddanka soomaaliya dowladda soomaaliya iyo dhowaan dowladda hindiya la gali heshiiska saabsan hadhiyowka dhallinyaradaas maybana dowladda hindiya yaa sheegday inay hawareejii doonto markii xukunta dadkaas waana handhiibi doonto dowladda soomaaliya dalka hindi iyo sanado badan mayba kiirinaaytay dhallinyaro soomaaliyeed oo deeraasa boqol iyo labaatan maybana lama ku mid eh ka dhamadeena xabsiga dhatiis dhegin sidayaal qodobka kale una hataa qaada doona maybua dowladda barma hordhaanlan erjari iyo qowmiyadka nool oo muslimiin ee rohinge eh mayba la sheegay inay dhibaato eedhan weyn la kahayo waana kahayan masiixiyiinta kirishtaanka ee ka nool waddankaas somalilan oo ee jamhuuriyadda east shee markaas in iska maga dhooshay inay eeta jamhuuriyad mada binaaw yo war ha ku saartay xasuuqa linjeysida muslimiinta rohingaha maamulka somalilan yo mayba war ha ku saara ina xasuuq la kahaaya muslimiinta ka nool waddanka maymaarara ee hordhaan longorada jari barma ee lanqoom longorada rohingaha maybaana warkaha kubay somalilan qorna ka qornaayo luuqadii ingiriiska iyo markii la tah la tarjumay mayba lan akhriyay qaabku mayba cambaarayaanee xasuuqaas dowladda maymaariya ka hayta qoomiyadda rohingaha somalilan sidoo kale mayba ertay mayba eed unku xugnaa qaabka bini'aadamnimada kubahan ee ciidamada ammaanka ee xukuumadda maymaar iyo on la dhaqameen bulshada rohingaha ee ka nool waddankaas axmed maxamed maxamuud siinaayo oo elankanka korayay mas-uuliyiinta somalilan iyo ka saxiixinaya warqadaas war-saxaafadeedka may banaanka baaqay beela caalamka godobhaan iniskoyka umadoo midoobay iniyoo markaas qaadaan tallaabo lakaroojiyaw ololaga xasuuqa dhinigu ku ee dadka rohingaha e may bana iid hanziyaado haye dadka muslimiinta rohingaha ee ku bogtaalo waddanka maymaar waana galaw wadamee dariiska ee ilaa lama boqol iyo toddobaatan kun oo qof iyo la sheegay ini markaas galeen wadamee bangaaladesh iyo wadamo kale oo ka yaalaan jiidinta lamaadaas wadan ee bangaladesh iyo weliba wadanka maymar hataba su-aalihiis warsababka mudan ya wali ataa qoomiyadda rohingaha may ayin todobaadyadii inka damboyey mayba saxaafadda caalamka haysaday dhibaatooyin haysada dadka rohingaha ee degan gobolka rakhina ee dalkii hordhaanlan rajari barma ee la bahayaata wadanka maymaar waana ka badan yihiin dadka aaminsan diinta budhiistiga longordaw dhibaatada qoomiyadda rohingaha ee aaminsan diinta muslimka ayaa muddo dheer hadda reertay maybaana dowladda barma fadaase iniya dadkaas kubiida gobolkiyo degiyiin waana ku tirtirta magaajo maybaana sheegeena dowladda barma iniyo boos inan ku binaawayna dadka rohingaha ininka noolaadaan wadankaas iyo u haysadaan diinta islaamka lamaadii toddobaad inka damboytay mayba laka dilayay gobolka rakhina ooyo ka badan yihiin dadka rohingaha muslimiinta ee dadku badan ilaa ay kun qof oo dablakashadii og oomiyadda rohingaha ku mid ah wadanka bangaladesh oo hordhaan inan ogolaado jarna wadanjay xuduudiyo iniyo unfuraan dadkaas yamayba la sheegay ini isu furi waana ku gudubeen dadeeraaw ilaa ay saddex boqol kun oo qof oo bogtaale ahaanaa soo tiradiyo guud marka liska dara la sheegay iniyo eyinga dadka ka nool rakhina walku badan hal milyan hataba golaha iniskoyka adduunyada ee longoradaw qaramada midoobay xataa makuweeldana shir degdege ma indirna kormeerayaal caalami ah oo xaaladaas la dareera may baana wakaaladda wararka ee reuters ee qortay inay xuduudka oo dhan waddankaasi leeyi waddamo kale ee dariska ee dhammaan la miineey waana dhulka lakuwada duugay miini si dadkaasi oo mar dambi reedhanka kanagana idoojo rakhiina kiyaalaan maybu waa xasuuq cusub oo caalamkana ka fiirsadaw marna ninin awoodna in laku hadala tiyoya jarta wadan kasta oo masiixi oo adduunyada kiyaaloona in isla marhaantaasba dowladooyo ku mid ayiin maraykanka hala issurumaan in dadkaas la xasuuqi xasuuqun caalamka hindhow ku fiirsadaw waana wadi ilaa ay hata yamayba iyaa abaalmarinta nabadda ariita haysata ee longorodaw anshunshin iniya welibahun ku hadalna waana sheegdii ini ololagiyo mas-uulku eta hordhaan mayba la siiyey abaalmarinta longorodaw nobel peace price maybaa la weydiiyey dadkan maqon dadkun dhibaatada lixaad kaliya haysata waybaana ertay man ogolaado doona mana anfaca doonaan arlaadan walku zuuliye ilaa yo ku nagadaan masiixiyiin saas daraaddiye maka noolaada koraan ilaa yo arrintaas ku weelayaan ya ka qortay wakaaladda wararka ee reuters qaramada midoobay mayba caado kuweel dhatay inay ciidamo dirta waddamada kale sida waddanka koonfurta suudaan ooyay ku goyti dhiniga waaqow madabinaawona siidi maybaa kaloo ku shaqeeyase sidii gobol walba oo masiixi ee uusan ku madax banaawanaada fadi waddamee kale anka yaraan ismaamul gaar ayo in hele lahaayeen iyo mar walba ka dadaalaas ilow qoomiyadda rohingaha dhibyo weliba ka ekaaday oo shaleediye afka baarjay i dubnaha hadalha moodilay inka dambayntii gobolka rakhiina ee waddanka maymaar mayba inku gadiisan yaa waddamada kale ee bariga timoor suudaanta koofureed iyo oo dadkaha ku jeeda waddankaas ee longorodow rohingaha iyo asalahan ka abtirsadaayaan caqiidada islaamka dhegaystayaal barnaamijkii kaana kulanka warsan oo isinka dhugunsateen qodobo eedan badan qodobkii inka dambooynahay rohingaha ka nool waddanka maymaar ee hordhaanlanka goroda jari barma yahay barnaamijka mayba haska duburiday waana hasiina dareeriyay anoo e dalmar dhiniga sanaado mixarkana mayba oo caawiyayay widaykey maxamed xuseen fadhiir b k dhegensadayaal mayba siinku ku daba doogne hees halku dhigye iyo dhulalan dhammaado doono oo edyey haniideer sii doono cumar kuulow inta ku horayta maybasiinku tabaanaysaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu